barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur jimca bisha abriilla waa labiyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jiraydii kala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudi ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah hal abuurada oo ka sheekaynaya waayaha jacayl ee dhallinyarada arrimaha jacaylkayowow anu aramidii mog sidii lai baray ogta layga kaashiday ogolow lowlai waadkaysa waaye waaw waaw waaw goordho ayaad maqli doontaan weliba sheeka ku ladhan aad u xiiso badan dhinac kale waxaad maqli doontaan haweenka ka shaqeeya dhinaca dhartulista ee magaalada gaalkacyo qof kasta wuxuu soo saaray sida loo gacan kala fududahay weye dharka waa diyaarinaa annagoo afartan gabdhood oo faa'iido wadaag ah kadib waa talanaa qof walba si u kala gacan fudud yahay qaar baa bishii dhowr boqoloo doolar ku xisaabtama halka kuwo kale ay konton doolar uga xisaabtamaan bishii dhinacii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn weliba maanta waa jimce iska cashadoona
goordhow ayaa cabdibaadil iyo faadumo duur aad maqli doontaan qodobadaas iyo sheekooyin kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waa qodobo ka mid a warkii dunida hogaamiyaal ka kala socda ilaa boqol iyo toddobaatan waddan ayaa la filayaa in ay kulan ku yeeshaan xarunta qaramada midoobay ee new york maanta oo jimco ah si ay u saxeexaan heshiiskii lagu gaadhay baariis ee ku saabsanaa isbeddelka cimilada mas-uuliyiinta qaramada midoobey ayaa sheegay in xafladda saxeexa ee maanta dhacaysa ay astaan u noqon doonto kulankii diblomaasiyadeed ee ugu horreeyey ee madax intan la eke ay heshiis ku saxeexaan sababta oo ah hore taariikhda uma dhicin in sidan oo kale madax intaas la eki ay hal goob heshiis ku saxeexaan afar macad iyo laba wareeye ayaa jimcahan maanta ah maxkamad lagu saaraya dalka turkiga iyadaoo loo haysto dacwado kala gooni ah oo la xiriira xadaynta isa soo taraysa ee xorriyadda hadalka ee waddanka macadyadah ayaa mudan doona eedeymo la xiriira in ay abuurayeen sida hadalka loo dhigay dacaayada argagixiso kadib markii ay saxiixeen bayaan dhaleecaynaya tallaabada militariga dalka turkiga ee ka dhanka ah fallaagooyinka u dhashay dalkaasi halka wariyaashana ay gelayaan dhegaysigii saddexaad ee dacwado basaasnimo oo loo haysto
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijkii dhallinyarada ayaad naga dhegaysanaysaan caasha weliba maanta waa jimco gordhood carabkan kusii dhufta marka barnaamijka isagoo isagoo dhan meel la tuuro male waa wada miid sama waxaan isiri maanta jimcaha ay ma garanaysaa waxa maxaa u gaara jimcaha maxaa jimcaha u gaara ismaaciil waad ogtaa jimcaha maxay gaar u hawe jimcaha waa iid waa maalin ciid bay u tahay dadka soomaalida ah iyo guud ahaan dadka muslimka marka maadaama maalin jimco ay tahay waa maalinta keliya ee qada gaara la karsado oo ka duwan tii toddobaadka lasoo karsanayo waa maalinta qoysasku is arkaan maalinjoog horta ma taqaanaa maalinjoog absolut weliba masaajidkana si wanaagsan loo tago maalinta oo salaadii khudbada ma laga soo baxay laleeyahay absolutely wax dhinaca waan gartay adna maxaad noo haysaa waxaa inoo hayaa isbeddel weyn oo ku yimid habka wada sheekaysiga dhallinyarada iyo weliba xitaa habka loo yagleelo qoysaska sheekadaas maxaad kala socotaa macnaha waxa weeye berigii hore habbaa dee guurka loo aadi jiray oo maxaa la odhan jiray dhallinyaradu u haasaawi jirteen maxaa isbedelay marba qaab baa jira marka ibraahim baa noo sharaxi doona ibraahim xirsi hurre oo loo yaqaano deerwaa oo ah hal abuur iyo majaajileysta ku nool magaalada hargeysa waxaana uu dib noo xusuusinayaa xilliyadii hore sida hasaawuhu u ahaa isagoo oo tusaalena u soo qaadanaya dhacdooyin uu isagu la kulmay haye marka waryaha v o ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayay kulmeen had iyo jeer xagga suugaanta iyo jacaylka wadigaa sheegayo halgan baabad u gasha Een, hees baa jirta aad qaado sida ku timid ma garanayo Ee, waxaan ax ka leeyahay heestaas maxay ahayd iyo heesta horta waxa weeyaan niman baa ku sameeyey magaalada shishiilaya dabeeto heesta marka etoobiya meel walba laga soo daayey anigu heesta habeen baan qaab magaalada hargeysa layidhaa ayaa markii ay maarata dagaalku shaqeey u dhammaaday ayaa nin inaaba guurso maqsi qaas ka shaqeeya dabeedna inama suunka wada xidhan ayaa in meeshii soo maray markii mahwi weyn ay arkeen ayuunbay horta inamay daanta ka ibaqajireen heesti laha qalabna markaa lama hayn dabeedna waa lasoo hablihiina way lagu dhiraan markaasuu maydhan ma waa la muuqdaa lagu mu- la gabayay waxbaba dee ka socdayin magaransadee marka arkeen raggii oo jabay ayaan soo kacoonsan haddaba heesaan la maqalba oo hablihiin waxayd leeyihin amoo la muuqda amoo la maqnaada hablihii leeyihiin iyo kuwa xagga laga helay wuxuu maxay ahaayeen damsa say walaan heesiyo heesti baa la kacay jirta see laygu ogaada heesta aan qaadi aan heesta maan sameen saasado arrimaa jacaylkiyo wow anu aramidii mog sidii lai baray ogta layga kaashiday ogolow lowla ii waadkaysa waaye waxaan ah ah ka leeyahay ammaanka ooya gabiyogadaydiyo obacdaydan hoosiyo agagaarka beerko naftu aamustiid balogo ilaahay ambayeersamaye hadduu amar amarka keenaa cidi oolin mayse waxaan ah ah ka leeyahay ammaanka ooya gabiyogadaydi dabeed calaa kulli xaal heestii markan qaaday waxaa laygula soo dhaqaaqay lacag ninkii meeqasanka haysan boqol ba halkan igu- anna xayiraan baabara niman markaa qiilaysan baa lacag igula soo kacay dabeedna jeebkaa iyo laba boqoloo doolaroo iyo konton waxaan ku wi- boqol iyo konton sarifayin jeebka ma laygu gura ilan waxaad ka ridaa hablihii haa dabeetana raggii baqanaya ma soo coloday anna werwer bay galo beri riwaayadan daawado kale waxaan arkayay wixii dee ninkan heesi had loo geliyo hadhow laga warsanayo ma waxay ku oo lagala oo noqonayo lagala noqonayo Waayo.
war markaas hees kale ma taqaanaa ana aad u warwarsan saan maalin waxaan ka halkii dharaartii casarii ma mawxiga heesta axmed cali cigaal qaadaad isku qaaday haddana isku qaaday markan kale marka marinayo ayay soo wada galeen iyaga dabeetana anoo nugaali ma wada yahay horta meesha dee aroosku ha waxaa meesha layaa xera aw xera aw iyo halka jamaacada lay intaa gaari umaa soo raacin noqon iyadoo yakowle ilabeeryanayo halkii baan lacagtii ku tirsana waay ninkan meeshay geynin aad u ficil badan ayuu ahaa maalmo dambe iyadoo qaarkii ay haysa nacalaa maxaad ku haysa madaxweynkii haysa dee aniga lacag habtu hado waayey waayey deer waa Een, aanu nimaadno isbarbardhig nolol baad soo martay kun sagaal boqol lix iyo kontonkii baad dhalatay intaasaad soo jirtay deer waayo haddii noloshii aad soo noolayd waayo iyo nolosha maanta isbarbardhigto gaar ahaan dhallinyarta iyo jacaylka farqi ma u dhexeeya waxaa u dhexeeya aad buu u qiimeeyey jacaylka imka abuuray yacni yay waxa weeyaan sida laysu guursayna waa hawl yarta sidaa ma garanaysaaye in loo kala tegayana way hawl yarta aniga iyo inantani waanu jeclaanay waayo ad- adag baanu soo marnay marka dee sidaan isku soo galluun baanu ku wada joognaa waxaan leeyahay labada qof barasho badan iyadoo kala maqan tahay ayay dee labada qof isguursanayaan iyadoo in badan la isfahmin baa deg deg laysugu imanaya anigu waxunbaaba sila intay tagaan intay wada hadlaan mobil iska helaan waa halkeed joogtaa Ee, waxaan joogaa halkee oo caynkaadu egtay magaca waara oo adigu caynkaadu egtay anna waxaa la yidhaha be abubeede ma isguursan haa intay isu yimaadaan nolosha wadaadadii maynoo balantay iyo wadaadadii wallahi wadaadadii watayn kasoo odan maan balamine laakiin ii dhadeyna ilaacadda iska sii geysano oo dadna inaan joog ay tagaan oo wala aniga iyana kor isguursan doona ii dhadeyna iga sii dawaa riwaayad markaa macni waa aroo soo socda waxaana kamin suun yidhaahdaan ilaahay yaabba ku keenaya oo si fududna ay ku kala dhaqaaqayaan oo xaddii xaddii isgurtaa oo lasii daayay inta hooyay qarastay maadigoon caynkan waa dhaka kala bay leedahay inta macni waxa weeyaan farsamooyinka teknolojiyadda casriga ay wadato intaanay isu guursana way isu cadhoodeenba Intaanay isu guursanba.
haddana baadhi baabay kala dhigteenba haddii isma guursan sidee laysoo caashaqi jira waxa laysu caashaqi jiray inantuba way sii baran jirtay ninka wax ka joogtaba in iyanu wuu sii baran jiray labadii qof oo waxbaba isku seeganayn ayuunbaa labadii qof haddii xafula isku arkay isma guursan jirin aniga waktiba waxaa igu dhacday waktiba waxaa igu dhacday nin aan intaana gabadha sixaan nin tafada haba tuula ugu imaada oo dee shay shay ma gaalo dee ninkaas soconayaan ninkaa iska yar nadiifadaasaan ku waareede iyo markaan koraba nadiifasudaniyo waxaaskii meesha ii jooga ahaa waan marqaaday markaa waxaan ka ibda faransi saku niyo aniguna aan mid guursanay talow tanima waa inan buur inan talo ku dayanka reerka waa soogan haddaan isguursana ka waran oo caynka caynka daan isa soo baran nama ninkaan yaqaana adna waa taqaana caynka qaamra ma isguursana waa aniga markaa arinkaygu nadiifadaas ku kawle laakiin markii waxaan sida inantuu faa'iido ahaan lahaa baan sile beri dama doonani meesha aduu marka habeenkii arrintii may go'aamintay markaasaan ku waramo inantiiba ku doonso sasi waan waxaan dee waan ku soo barta anna aan ku soo bartaan ku weli anna isagoo kusoo bartay ha marka habeenkaa hore aan la yalka imka jooga la mid aha
aad buu u mahadsan yahay ibraahim xirsi hurre oo loo yaqaano deruwa dee wax badan buu ka sheekayay caasha waxaan ka hel anigu xeeraan baaban ahaa buu yidhi waxaan ka baqay wiil lacagta in lagala noqdo jeebka lagu riday Ay, lacagta inuu shaqaysto iloobay Ee, mar hadduu intaasoo heesa qaaday intaasoo dhalinyaroo meel ku dhakanayd haddii uu wax ku wax ay markaas madaxa ku hayeen haddii uu ka riday Weliba oo uu raggi- difaaci ka soo wada saaray waliba raggii u heeliyey intaasi ka badan ba idin la siiyo inuu hablo nool nool baaba halkaa joogay haddaynu intaas kaga nimaadno barkhad maxamuud kaariye ayuu warramaya haatana dhinaca iyo gaalkacyo ayayna aadayna caashe waxaa jira in haweenku ay bartaan xirfado maalin horena qayb baynu sii dayna marka xirfadaha waxaa ka mid a xirfad iska fudud laga yaabo da gurigaga jooga inaad qaban kartid oo weliba qoyskuna u baahan yahay marka Oo dhinac qoy- kale laga soo tago oo qoysku u baahan yahay, cid walba baahan aad iyo aad waxaad baranaysaa un sida dharka loo tolo hayo ismaaciil dharka waa tolaa sooma weyn ma adigu dharka waan tolaa hee hadda waa laysu oo soo har- dhoontee oo harqaanka guriga marka uu yaallo een, ah, shay reerku leeyahay magaalo laga soo toli maayo intaan gaalkacyo aadayno Ha, halkanaanu ka bilaabi lahayn inaad sheekada.
anigii waraysatay marka fartuun cabdirashiid khaliif waxay ka mid tahay haween ku nool magaalada gaalkacyo ee ku shaqaysta xirfadda dhartolista wariyaha v o e gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayay u warantay qof kasta wuxuu soo saaray sida loo gacan kala fudud yahay weeye dharka waa diyaarinaa anagoo afartan gabdhood oo faa-iido wadaag ah kadib waa talanaa qof walba si u kala gacan fudud yahay qaar baa bishii dhowr boqol oo doolar ku xisaabtama halka kuwo kale ay konton doolar uga xisaabtamaan bishii ma jirta miyaa wax go-an oo aad leedihiin may wax jirt wax go-an oo noo go-an oo aan leenahay ma jirto waxaan wada leenahay dharka waxaa nagu caawiyay hay-ado kadib markii nala qalabeeyey waxaan noqonay dad sanadkii ku xisaabtama faa-iidada ay soo saaraan in loo kala qaybiyo inta ka horeysana mushaar ka dhigta wax soo saarkooda Ee, waxaanaad soo saartaan suuqaa loo iibgeeyaa ee kadib faa'iidada inay ka soo gashaa noloshiina ma lagu maarayn karaa ha nolosha iyada way ka badan tahay iyo annaga wixii aan helno kolba way nagu filantaha aada bay noogu filantaha Ee, ganacsigan ee, ee, dharka marka la tolo ee suuqa la iibgeeyo socod ma leeyahay oo ma laydinka iibsadaa haa waa suuqyada magaalada ku yaalloo dhan taleefanada iyada ay haystaan waana soo wacaan iyagoo jimlaha baa loo geeyaa laba gabdhood oo u xil saaran oo suuqgeynta qaabilsan baa jira cid walba oo wax idinka rabta dalab rabta waa laydinsoo wacayaa kadibaa loo sameynaya saas miya haa weliba dhisaanka ay rabaan baa baa keensada la leeyahay kii midaan ka duwanayn baa loo soo saaraya ay ku qanacsan yihiin ka hor inta aadan xaruntan imaanin maxaa qaban jirta
waxaan waa shaqaysan jiray dukaan baan lahaa xaafad iyadaan ka shaqayn jiray dukaan xaafadeed Ee, ka war marka ee, xilligii dukaanka iyo hadda keebaa faa'iido badan taadi kan baan faa-iido badanaa wax soo saar fiican baan ku xisaabtamaa bishii
dharkan xaggee idinkaga yimaadaa
dharkan dubay baan ka dalbanaa waana loo keenaa iyagoo badan kayd baan leenahay waa lagu guraa kadib mar walba sanad in- in lagu filan baa hal mar dirsanaa waxba kuma kala duwanin waxbaysan aqoonin keliya iyagu qof walba meel buu shaqada ka saaran yahay ka haystaa anagu meeshaan aan kusoo biirnay waa ku qanacsanaa kolba wax soo saarkiina ma leeyahay ee, mid l- wax badan dabooli kara haddii ay noqon lahayd qoysaskiinii reerihiinii aada iyo aad saa-id buu u dabooli karaa wuu fiican yahay waxsoosaarka iyagu shirkada keliya dharka haweenka sameyso ka socota magaalada anaha
maxaa marka ee, ee, ee, dadku ugu shaqaysan qofka shakhsiga ee rabaa in surwaal iyo shaati loo tala qofka shakhsiga ah oo rabo surweel iyo shaar een, tafaariikh ahaan baa looga iibiyaa dhisaanka uu rabana marada uu wato buu keensadaa kadib nooceedii oo kale loo soo saaraa annaga ahayn ha marada maryaha nimanka ay gataan oo tijaariyada laga sameeyo iyo kuwaas baa haynaa oo ay naga gataan badanaa xiiseeyaan shaararka caadiga ah iyo iska cadcad uniformyada ciyaaladooda intaba waa sameynaa ha uniformka waa la sameeya goonooyinkii jaalaha kuwa uniformka ilaa dugsi sare waa sameynaa noocuu yahay uniformka saddexdiisa qaybood markum isleedihiin eh, haweenka kale ee gaalkacyo jooga waad ka soo xasaar badan tihiin
haa waa isleenahay haweenka kale anagu waxaan qaadanaa lacag aan waxba naga gadnayn xooga iyaga keliya aan kusoo saarano bishii aan faa-iidna iyagu waxaa laga yaabaa kuwa dukaamada gadaya intay lacag soo saaraan inay u kala qaybiyaan lafo iyo faa-iido annaga laakiin mar walba faa-iidaan bishii helaa oo waxa adugu dad mushaariya camal baan ahaa marka hore xaggee ku waxbarateen xaruntan baan ka baranay harqaanka anugu kolba halkan baan ka bartaa laakiin dufcado kala gedisan bay gabdhuhu ka yimaadeen way badan yihiin waa afartan gabdhood qaa- qaybo meel bay ka timid waa laysku kaay keenay itixaam baa nala ka qaaday intii baastay baa markaa kadib la eh, la- la xulay
Eh, yaa idinku dhiirageliyey eh, inaad waxbarataan oo halkaan timaadaan
waana ku dhiirageliyey waxaa noogu dhiirageliyey n maam- maamulayaasha n gabdhahan meesha ka shaqeeya idaacadday nooga yeereen gabdhaha dawaarada barta ha yimaadeen baa la yidhi gaar ahaan maamo aamine aadan
wariyaha v o a ee magaalada gaalkacyo ayay u warramaysay fartuun cabdirashiid khaliif oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada gaalkacyo ee ku shaqaysta xirfadda dhartolista weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a ismaaciilow dhinacii heesaha hadda waaba sugi lahaa heestii haye heestii heestiyo abowe tugi kar lada heesta abowe goordhoweed aan saarnama hees lala barbardhiga ay jirta Heesta bal.
hadduu guula heyriye geerida ka nabad galo waa hees aad cajiib u ah haye dhegeystayaal fara badan oo barnaamijkan dhegeysanaya waxaa laga yaabaa maanta inay kuraastaba ka kacaan oo fadhiga ku dhegeysan waayaan marka heesta bal haddaad in yar codkeeda laga si- naga sii maqashid inagoo dhegeystayaashu daari doona bal waa ta hadda intaad maqashay in kaloo badan marka faadumo ba waa faadumo duur iyo ibraahim baadil codadkooda macaan bal qadaran ku dhegeysana marka hore
kalgacaylkii guumowya ey abowe igu noqayma guuraane ey abowe kalgashoo xurdada nacaya ey abowe
ugugeedigaararay abaaye gurmadkii u hayaankii abaaye magayuun halkaan rabay abaaye
garanu ogsideedi iyo ey abowe bani socoota mooya ani ey abowe ama sanaama gacalka iyo ey abowe
anuu waajibkay gudanay abaaye gudkayga sarnaay abaaye gamaawayga xaaraani abaaye
kalgacaylki guumowya ey abowe igu noqayma guuraane ey abowe kalgashoo xurdada nacaya ey abowe
ugugeedigaararay abaaye gurmadkii u hayaankii abaaye magayuun halkaan rabay abaaye
garanuugsideedi iyo ey abowe bani socoota mooyaane ey abowe masalaama gacalka iyo ey abowe
anuu waajibkay gudanay abaaye gudkayga sarnaay abaaye gamaawayga xaaraani abaaye
haddaynu garab qabaa aboobaynay sheekadiyey caawaan gamahayahayey haddaynu garab qabaa aboobaynay sheekadiyey caawaan gamahayahayey
guulahiiraye geeridaa ka nabad galo iska caashan doonaay guulahiiraye geeridaa ka nabad galo iska caashan doonaay abbahay geeriyoodaywgii abbahay hay inta ruux godka u galay ee geeriyooday awgii aniguba garwaaqsanay weli halkaas waa laysku gar dhigtay adduunku waxay kaga macaan tahay male marka garta laysku soo dhigtay lakala garbaxo ee la isfahmo bahasha in la kala garbixi waayaa daran in lakala garbixi waayaa dara mar haddii laysla garto gogol la dhigto aad bay u waxaan ku qurux yidhi badan tahay heestaas waxaynu ku idhowna badeysaynu beydba beyd inoogu dhiibay Wayn- waynala tagtay soo waynala tagtay innagaa meel durugsan gaadhnay dhinaca ciyaaraha markana aan jalleecno axmed cali sheekh waa kan
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaabno horyaalka premier leaga dalka ingiriiska kooxda arsenal ayaa soo xiratay kaalinta saddexaad ee horyaalkaasi kadib markii kulan ay xalay la ciyaartay naadiga west bromwich albion ay kaga adkaatay laba gool iyo waxbaab labada gool ee arsenalna waxaa dhaliyey ciyaaryahan alexis sanchez horyaalka dalka talyaaniga ee zeri aadana kooxda ac milan ayaa waxay martigelisay naadiga carbi ciyaartaasina waxay ku dhammaatay barbardhac eberi eber ah laliigaha dalka spain real sociedad oo martigelisay kooxda gatafe waxaa loogu awood sheegtay gool iyo laba gool garanaadana waxay shan gool dhaafisay shabaqa kooxda labante oo dhalisay oo keliya hal gool dhinaca wararka ciyaarahana waxaa mar kale dib loo dhigay iibka kooxda ac milan ee koox ganacsato ah oo ka socota dalka shiinaha ay doonayaan inay iibsadaan waxaana tani ugu wacan sida la sheegay milkiilaha kooxdaasi silvia berlusconi oo aan doonaynin in uu iska dhiibo maamulka kooxdaasi kooxda roseneri ayaa waxaa lala xiriirinaya dhowaanahanba maalgastayaal ku sugan bariga fog waxaana wararku ay sheegayaan in madaxweynaha kooxdaasi uu door bidi laha in kooxda la iibiyo hase yeeshee uu diidan yahay milkiilaha kooxda silvia berlusconi wargeeska la republica ayaa maanta waxa uu daabacay in heshiis kale oo lagu waday in lasoo gebagebeeyo bartamaha bisha juun ee soo socota dib loo dhigay ilaa waqti aan la shaacin sababta ugu weynna waxa ay tahay berlusconi oo diidan in uu dhiibo saamiga ugu weyn ee kooxdaasi isagoo doonaya in uu noqdo ninka ugu saamiga badan kooxda sidaa darteedna qaadan kara go'aanada ugu muhiimsan ee kooxda dhinaca dalka sbain daafaca kooxda real madrid iyo xulka qaranka dalka sbain sergio ramos ayaa waxa uu markii ugu horreysa shaaca ka qaaday in uu yabo rasmi ah xagaagii lasoo dhaafay ka helay kooxda manchester united hase yeeshee uu doonayo in uu howlgab ku noqdo kooxda real madrid oo uu cayaaro inta ka dhiman mustaqbalkiisa mustaqbalka ramos ayaa waxaa la geliyey shaki weyn sanadkii lasoo dhaafay kadib markii sida la sheegay ay isku dhaceen isaga iyo madaxda kooxda real madrid waxaana naadiga old trafford ay doonaysay in ay la soo wareegto ugu dambayntiina daafacaasi ayaa waxa uu saxiixay qandaraas dheeri ah oo uu kula sii joogi doono kooxda real madrid ciyaaryahan ramos oo la hadlay reediyo lagu magacaabo el partido de las labiyo toban ayaa waxa uu yidhi waxaan helay yabooh rasmi ah daqiiqad ayaan ka fekiray in aan ku biiro kooxda manchester united hase yeeshee real madrid waxay mar walba ahayd muhiimadeeda koowaad waan ka xumahay inaan dad badan niyadjibiyey hase yeeshee arrintiidu marnaba kuma saabsaneen dhaqaale ee waxaa jira dhibaatooyin kale ugu dambayntiina kooxda chelsea ah ee ka dhisan magaalada london ayaa waxa ay xiiseynaysaa inay la soo siixato daafaca kooxda everton john stones oo la sheegay in ay yabooh cusub u gudbin doonto marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan naadiga chelsea ayaa waxay sidoo kale doonaysaa inay dib u soo celiso ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee isla kooxda everton romelo lukaku oo kooxdaasi hore ugu soo ciyaaray stones ayaa waxaa si aada u doonayay xagaagii lasoo dhaafay macallinkii kooxda chelsea laga celiyey jose morino waxaana ku gacan seertay kooxda everton oo dalbatay in la siiyo lacag ku dhow ilaa konton milyan oo pound haddii ay iibinayso john stones si kastaba wararku waxay sheegayaan in chelsea mar kale ay isku dayi doonto xagaagan inay la soo siixato kow iyo labaatan jirkaasi dhinaca kale ciyaaryahan romelo lukaku oo hore chelsea uga tirsanaa ayaa waxay naadiga chelsea doonaysaa inay dib u soo celiso kooxda chelsea ayaa waxay everton kaga iibisay romelo lukaku labaatan iyo siddeed milyan oo poundka dalka ingiriiska ah xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo xubintaas ciyaara ay nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada cashay the music culus oo kulul ayaan goordhoweyd ka soo noqonnay marka waxaan usoo noqonaynaa dhinaca heesaha dabacsan ee weliba lagu garaacaya kabanka marka maxamed shariif iyo codka macaan ruqyo cali gutaale
wax deer dhashiyo daa'ud Thank you.
iyo daymada indhaha markan daawada indhahaaga iyo daymada indhaha markan daawada waqti jacayl dhaqashada wadnuhu intikaabaya intikaabaya waqti jacayl dhaqashada wadnuhu intikaabaya intikaabaya gaaweynafaydo daadihii qalbiga dumarkaaga haraye
daween naftayda ah codadka maxamed shariif iyo ruqiyo cali guutaale ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale kulmayna waa ismaaciil caashe iyo maxamed cabdisaneer oo dhinaca farsamada idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.